waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
xasan waa mahadsan tahay anigu waxaan ka shaqeeyaa iskuulka layihahdo attaqwa college meeshaas hadda waxaan joogay saddex sano iyo bar muxuu ahaa maaragtay iskuulkii ugu horreey aan ka shaqeeyo kaasoo soo ahaa iskuul ay dhigtaan soomaali aada u tiro badan opportunity anay ahayd osona ardayda meesha dhigato soomaaliga opportunity ahayd inaan soomaali qof soomaali ku hadla helaan hadda iskuulkaasaan ka shaqeeyaa maantana insha allah waxaan iga warrami doonaa habka iskuulka u shaqeeya iyo waxbarashada iyo sidii ilmaha soomaliya loo caawin lahaa insha allah waa gartay bal intaana su-aalaha kale u gelin nidaamka inkastoo laftigaagu ama wadanka yaraan aad kusoo gashay soomaaliya laga yaaba inaadan wax badan ka xasuusan nidaamka waxbarashada australia iyo nidaamka waxbarashada ee soomaaliya ama dadku intooda badan ay usoo barteen maxaad is leedahay way ugu wen yihiin oo ay ku kala duwan yihiin
waa su-aal aad u fiican xasano meeshan waxaa waaye self learned ardaygu waa isagaa maaragtay isagaa maaragtay waxbarashadiisa hormood u ah marka anaka soomaaliya ardayda waa iskuulka loo diri jiray hadda osoo holidayga marka lagalo sanadka dhammaadkiisa waxaan aadaa dhulkii soomaaliya iskuulladaas la shaqeeyaa oon maarata ka caawiyaa habkiisa waxbarashada kor loo qaadi lahaa oso waxaan fiiriyaa inaan labada iskuul isbarbar dhigo inuu maaragtay say u kala duwan yihiin ana ay faadiy tahay ayakan inaan u faaideeya dhulkaas waxaan arkay ardada soomaaliyeed markay soomaaliya joogaan in ay ayaku yihiin maaragtay dad ayaku ismaamulaya oo dad mas-uuleh meeshan ardaygu ilaa iyo sideed iyo toban ka gaaro in lala shaqeeya mehe badanaa keligiis ma shaqeynayo mas-uuliyaddu marka waxay saaran tahay waalidiinta meeshan joogto in ay ardadu garab siiyaan intay suugsar ka dhamaynayaan xaggan waxaa arkaysaa xasano inuu ardaygaas u haysan facility iyo resource badan laakiin dadaal aada u badan inuu bixinayo meeshana resourceki iyo facility uu haysto laakiin aan dadaalki uu bixinayn waa gartaasaa lagu kala duwan yahay caruurta badanaa waxaa muhiim aada u ah baa la dhahaa in waalidka ama guriga laga caawiyo adiga macalin ahaan markaa iskuulka joogtid caruurta aan guriga laga caawin ma dareemi kartaa ma garan kartaa haddaadse aragtid cunugaad is leedahay cunugan guriga buugga waa dhigaa waana kasoo qaadaa maxaad samaysaanoo tallaabaa qaadaan macalin ahaan iyo iskuul ahaan
xasanow anigu macalina waa ahay maamulkana iskuulka maamulkiisana waa ku jiraa marka barnaamijyaan sameynay oo howlahaas ku saabsan taas waxaa ka mid a arday badana waxay jirto specially quena u badan in ay buuga inay buuga qaadanin boorse ay wataan boorsadaas ay ku jirto banooni ay ku jirto muxuu ahaa telefoon iyo howlo kale ay ku jiraan gurigii markuu ardayda ku noqdo iska daa inuu xaqriimahe telefoon iyo waxyaalo ku jira marka mas-uuliyad badan baa jirto meeshaas qofkii ardaygii u buuxinaynin waalidkiina uu buuxinaynin marka waxaan sameynay anigoo aan hadda fasilid gareeyey inaan sameyno homework macalimiin baan saacadooda kasoo qaatay waqti yar bay haystaan ee qadada ku cunaan waqtigaan kasoo qaatay waxaan dhahay marka nacaawiya ardaydaas kuweena u badan anagoo kuweena u faaideynaya waxaan sameynay homework program oo lunch timer arday badanoo macalimiin ingiriishka macalimiin mats iyo science baa waqtigooda intay u bixiyaan inay homework ku caawiyaan waa one step oo maaragtay lagu caawin karo waxbarashada xataa ogtahay waxaa waaye macalinka wuxuu leeyahay maalintii lix fasal lixdaas fasal saacadii wuxuu haystaa hal saac kiiba halkii fasal bu hal saac marka instructionkiiu bixinaa lessonkiiu bixinaa classkaasna waxaa ku jira xasanow labaatan iyo afar cunug haddaa cunug walba u tagtid oo saacadla fadhiisatay homework ku caawiso wixii uu si fiican u fahansiisad waqti ma haysid marka lasankii waa bixinaysaa haddana next class baa u gudbaysaa cunuga marka waxbarashada runta markaa dee waxbarashada in uu fahmo ay tahay waa inuu marka guri taga wuxuu ku noqdaa macalinka wuxuu maanta sheegay inuu ku noqdaa uu maaragtay follow up uu sameeya maalintu soo noqdan uu macalinka weydiiyaa macalin waxaan waxaan ma fahmin igu caawi taasna maaragtay markaan leenahay parents teacher interview waalidiinta waan kala hadlaa inay inay buushgareeyaan oo ku caawiyaan waalidka ilmahooda in ay siiyaan wakhtigaas homeworka guriga ay dabagalaan waa gartay mararka qaar waxaa warbaahinta lagu qoraa ama la sheegaa in caruurta gaar ahaan kuwa afrikaanka oo soomaalidu ay ku jiraan iskuulka inaysan u qaadan baraashin oo aysan laanji u qaadan oo ama ay ku gaajoodaan iskuulka ama caruurta kale cuntadooda ay damac ka galo sheeko noocaas weligaa adigu maaragta intaad macalinka ahayd maku soo martay maxaase sababa maxaase laga qaban karaa waa su-aal aad kale u fiican ayada naftigeeda barnaamijkan ka sameeyey oo ah caruur badana waxaa jirta waxaa la yihahdaa malnutrition cunuga hadduu cunto nafaqa daro nafaqa daro cunuga hadduu cunto soo cunin iskuulkii uu imaado isagoo guriga cunto kasoo cunin uu imaado inuu focus gareeyo oo maskaxdiisa ay shaqeyso waa lagama yaabo waa waa wax maarata waa wax dhacay wayna jiraan waa yaabaysaa inta number wadankan annagoo joogno inta ilmaood ay mooneyso oo ku dhehayso macalin saaka ma soo quracanin maaragtay gaajo ahayso account focus ma fakari karo waa yaabaysaa marka taas barnaamij awso ka sameeyey barnaamijkaasna maarata anoo wadankan waxaa jira xasanoo wadankeena camal maaha wadankan ilmaha haddaa cunto siinaysid waa intaas process inta la maraa because caruur badan waxaa jira oo allergic balan qabo anaflaxisaas ka jiro asmas ka jiro waxyaalo badan oo cilmihii allergic ku yaha jiro marka ani iyo gabdhaha nurseska waxaan sameynaa breakfast club breakfast club kaas oo ilmihii maaragtay siiyo cereal iyo toast waxyaalo yar oo maaragtay ay ilaa qadada ku gaari karaan barnaamijkaas hadda isna uu shaqeeyaa gabdhaha nurska iskuulka jooga fasilid gareeyo waa barnaamij markaan arkay ayada naftigeeda usoo ilmaheena u badan inay dhahayaan ilmihii markaan dabagalna ilmihii maaha inay cunto guriga ku haysan waayeen laakiin waxaa waaye habeenkii dhanay soo jeedaan wax qof seexad ahayn badanaa ma laha marka subaxdii waqtigii u cun lahaa iyo waqtigii la bisan lahaa iyo waqti baska banaanka u taagan ayaa isku soo kordhacay marka wuxuu sameynaa boorsada hore qaadana soo baxaa waalidiinta soomaalida waxaa kaloo la dhahaa macalimiin beri noo warramaysa noo sheegeen in markay iskuulka ilmaha ama dhibaato ay sameeyaan ama la fahmo inuu xataa waxyaalaha qaarkood ama cudurada qaarkood ama wuxuun looga shakiya cunuga ama dhibaato kale ciyaal kale dhex maraan oo waalidka loo sheego waalidka soomaalida inay markiiba ilmahooda difaacaan oo dhahaan ma iskuulka khaldan ma dhici karo cunugaygu saan maaha iyagaa khaldan taasi ma dhacdaa maxaase sababay kula tahay maxaase laga qaban karaa xasano waa waa waa dhaqan taas naftigeeda waa dhaqan oo maaragtay annagana aan leenahay inaan inuu qofka isdifaaco waana maaragtay wa xaq wa xaquu qofu leeya inuu isdifaaco macalinkii badanaa waxay ilmihii sameynayaan way soo rabodgaranayaan ilmihiin markuu aad iyo aad wuxuu iskaga farabato waalidkiina maaragtay wuxuu ka xanaaqaa ilmihiina badana badanaan waxaa waaye waxaan markay waalidka xanaaqayan ilmihii baa laba story kala sameynaya wuxuu soo sameeyey gurigu tegaa markaas wuxuu leeyahay maanta waxaan ahaa wiil aad fiican macalin baa iska korsaarnaa maanta dhan buu pikin igu sameynayay waalidka boqolu tagaa isagoo ordaya baris waxa iskuulka imaan marka waalidka xaq buu leeyahy inuu isdifaaco pointiisa inuu inuu bixiyo annagana mar walbaan dhegeysanaa pointkooda inay inay dhiibtaan qof walba inuu wax lagu dhaho inaad qaadata maaragtay macquul ma propriority inaad inaad maaragtay dhegeysatid osoona inaad inaad maaragtay adoodan qofna u leexanin maaragtay inaad inaad isku difaacid waan siinaa annaka report waaye wax walbaa qoran yihiin kaamerooyina jiro kalaasyaasha specially wiilasha dhinacooda kaamerooyin jiro wiilasha maamahan waa faraha ka baxeen kaamerooyin jira classroomka markii vict waxaan haynaa life streaming oo kaamerada ah waxaan haynaa qofkii khalad sameeyo fasal ku jira kamarada sifac loo arkay yes hadhow si uusan u inkiri karin soo inkin karin kosaheer waxay gaartay ay muyaaradaha jibinayaan ay dhahan anima ahayn hadhowna lacag badan ay iskuulka ku noqonayso iskuulka waa private dowlad ma laha marka kharashka waa inuu qof bixiya qofkiina hadduu dhaho ani ma ahayn waalidkan aniga ma ahayn hadhow ya ninkii lahaa iskuulkan bay ku noqonay marka kaameroona jiro inay maaragtay wixii meesha ka dhaco hadhowna adoo lagu xaqda maarata lagu xaq dareen lagu soo hordhigay taas kasoo macalinka report sameynaa studentka report sameynaa ardayda kale classka report sameynayaan marka waalidku way jiraan laakiin aykan xaq u leeyihiin in ay runta markay runta imaatan inay qaataan way dhacdaa waa gartay iskuulka altaqa waad macalin ka tahay adigoo ku yaala galbeedka magaalada melbourne gaar ahaan xaafadda hobis crossing berita waxaa leedihiin kulamo waalidiinta aad ugu yeeraysaan muxuuya kulankaas ha xasano tomorrow waxaa waaye iskuulka aad buu usii weynaaday annagana facility badan baan furnay meeshaas oon beri aan albaabka u fureyno waalidiinta iyo prospect parents families oo iskuulkooda ilmahooda iskuulka keenayo kuwaasoo rabna inaan tusno macalimiinta inay isbartaan ay la fadhiistaan oo shaah la cabaan facilitiga aan iskuulka u jiro aan soo tuur siino aan tusno barnaamijyada sabjegyaasha bixinaya aan tusno vouchers iyo maaragtay discountyaal iyo howlo jirana aan usoo bandhigno howlahaas dhan ayaa berid ka socdo tobankay bilaabanaysaa subaxnimo ilaa iyo labada galb duhurnimo marka ban- dadka dhan u furan tahay beri inay isku kasamaadaan oo fiiriyaan oo macalimiinta bartaan oo maaragtay maadooyinka hadda ardadu eh, waxaa jiro isbedel kuwa iyo tenka waxay ugu socdaan year eleven kuwa year eleven waxay u socdaan v c e maaragtay waa change ayakina subjectyaal badan ee aqoonin maalin walba su-aalay weydiiyaan hadda markaan soo baxay su-aalay weydiinayeen macalin maxaan bartaa macalin maxaan dhigtaa marka waa arrin aad u aad eh, muhiim u ah eh, mustaqbalkooda waalidkan waxaan jeclaan lahayn inay imaadaan ay ay ilmahaada taladaas la qaataan inuu iskuulku iskuul fiican yahay inay macalimiinta bartaan inay facilitiga meel ilmihii wax ku baran kara inay noqdaan because waalidku lacag u bixinayaa ma tahay meeshii wax ilmihii ay u qalmo inay berisooda arkaan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali